bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiinfayda dhugunsudayaal aka dhawaada qodobada warkan hamiinama idaacadda warsan haanshaanka doorkaron oo singaayta hamiinamaadana xildhibaano ku tirsan koonfur galbeed iyo maamulka haweenka gobolka baayowaybaayo biyo iyo qabyo kale ee lakakeediya biyoyo injeyana abniyo deersiyeena qoysas barakacyaa leh oo ku nool magaalada baydhaba maamulka koonfur galbeedyo weyba usu ku hadalay marxalado wiin ay ka shaqeeyaan waryaalka koonfur galbeed ku howlgalayaan ciidanka dowladiya weybayo duulaanka iyana deegaano kumida gobolka hiiraan oo horeyo al-shabaaban la wareegan maamul goboleedyada ku jiran dalka soomaaliya lanka kordhi minsida xubnood oo manka kore ee magaalada baydhabo weybaa ku dareera dayactireed lanka dayaatiraha iyo jidadka magaalooyinka baydhabo ku yaalaan diyaarado dagaalya ee duqeeyeen saldhig yoodhayin al-shabaab oo ku yaala gobolka shabeellada hoose maamul goboleedka puntland yaweybayo digniinbiin andareena askarta ka howlgalaasa boosaasa ururka soofiyiinta qaaradda afrika yaweybayo subiinan aqoonsadeena hogaanka nosoja tuman qof yoweybaayo ka dhammadeena dagaal dhexmaray askar ku tirsan soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhugun sudyaal hamiinamaada idaacadda warsan singhaytan weyba ku mid ahaa ra-iisul wasaaraha israa'iil iyo weyba uusa danjiraga maraykanka ku weeray hafiiskaya iyo weliba guddoomiyagii hore ee bangiga england iyo sheeginta u k iyo iska kalsoonaadasa markii ee koyta arrinta kubahow ka midooda yuruba
warsan media network waxay idiin soo jefisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhuguunsadayaal hamiin fayle hamiinamo snin ow talaadan hagalahayta daaragdan iyo ka eedanta labaatan iyo litabila tumi lamaa diseembar sanadka lamada kun tumi litaana soo bahayana qodobadii warkeen oo koobanayn haddana ka dhawaadayogiyo fisanga baabuur noohe oo yeewede jaadya weybakeeka laka gubay intan dhexayta baydhabo i bardaala baabuurkan yahaye tojaadhan wede magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo-ona jaadka aquqaadi degmada bardaala manacad sababta rasmiga ee ku dambeydii gubowka baabuurkan jaadka use karoranaay iyo-ona guud ahaan use gubadi baabuurkii i jaadkii saaranaaye ma jarta khasaaro nafeed oo ku dhaladay burburkaas ama gubowkaas baabuurkaas waybana ku badbaaday daraawalkii wadi iyo ilaaligii la dareeray ma emarkeen ku horeydi oo baabuur jaadhan wada magaalada baydhabo laka guba antaan dhexayta bardaale iyo baydhaba xildhibaano ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka haweenka gobolka bayo weybayo biyo iyo aqabyayo lakakeediya biyoyo deersiyeena oo isis barakacyaale oo ka nool magaalada baydhabo haana soo hakuruureen deegaanadii iyo ka noolayeen xasan cali daawud iyo faahfaahinta warkaneen haya magaalada baydhabo iyo mayba ka jarana biyo yari mayba biyo yaraantaas iyo saamiin wiinka weeldhatay qoysas ha ku barakaceen deegaanada andhadhow magaalada baydhabo iyo weliba qoysaskii ka noolay kaamamka ka yaalaan magaalada baydhabo oyoon anqaboodna biyo iniyoo gadadan wefdi oo nahay aniiska jara wasiire ku-xigeenno xildhibaano iyo agaasimayaal iyo maamulka haweenka gobolka iyo mayba maalantuntan ayo deerina kaamamka yaala magaalada baydhabo haanas oyo aniiska jaraan qoysas horey anka sugnaay kaamamkaas iyo haani mardhow hadeereen kaamamkaaso maybana meelaasoytiyo jeeyana booyido biyo ah iyoonay qalab biyoogasoyo ka keedsadaayan mayba anka horeyntii meelaasoyti ka hadallay marwe muraayo ibraahim madeer oo ah gudoomiyaha ahaan raabta gobolka baay maybana yaa sheegday inay an gurmudo doonaan dadka oo ka dhibaataysan kaamamka ka yaalan magaalada baydhabo eedii eedaa wadanka dhibaatan ku jirta wadanka mayba ku jare meel raayuse baraka ahon meelo una koyni meel oloolxumalinka dhexsooda korna kumid e dad waayeel e wal an haysan hoolo an qabna hooloy meel reeh ku dhammaadeen beer meel raayuse an qabna dhar an wadane kobo an wadane dhibaato badan haysato iyo meel raayuse iyo geeka dhex surugna way ku codsadaane walaalogaanu ee soomaalinima mase koonfur galbeednima way ku codsadaane lankii shaatiga may raayso unajey may buhalamaad haysa haddii insheena haddii may raayso gerbo koonfur galbeed degan hata gaarahan gobolkan degan ini diracay may raayso iyo gelinga insheena kiyo gaba koraan insheena oo dhibaatada geeka inta ku dareertata may raayso eed iyo eed may raayso geeka oo niinsaamayta oo may baa xanuun badan lew ee waylanaa walaalogaanu ee dhibaatadan may liinku baha kore inin inis naxariisno ini isgalan qobano ini is- ini ba'yaalo hataa iridu ku hergalaan la siiyo ini way ku codsadaane ee walaalayaalow meel raay haddii unu inis naxariisno ilaahayna nin naxariisay ini unuuna meel dadna magaalada meel ay bii meel raayso ee musqul shaawarka ka gabayso mayba saas oo kale yoona miili ka hadalana xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed xaanas oyo ku mid haaya wafdigii kaamamkaasuy boogday meelerayo dadyay dhibano baadiku kooyay rafaasano odayaal shalay igeeka may baan surugna ini umutun xitaa eh, haddii un raashin dirsan ini biyo wala waraaba ini dirsan dadkan dad rafaasano markiisan aragtaan reer baydhaw ahaan dadku madiisan aragtaan iyo ogaasa un maamulka ahaan haddii xildhibaanada koonfur galbeed unina shalay igeeka may bo- eh, biyo ka deeqrashaan booydood biyo shantan booydood biyo may waa dadka ma deeqayaan biyo si booydood ilaa geeki biyo luwada dadki hata walaan tarahayna biyo waraabka una ka deersiyahay may baa geekana hooli lamaada un wedna biyo dhaaminti oo oo kaamumka ninkii raashin keeni karo ninkii biyo caag xataa keeni kara saddexla ah wallaahi alcadiim waxbay u taraysaa ilaah ha laga boqo ha laga soo baxa guryaha ha loogu yimaado dadka kaamamka dhibaatada ku haysato ayagoo dad qaxyaal joogaya dad kale kusoo darsameen dhibaato weyn baa ka taagan degmadii ilaah ha laga boqo ha laga soo baxa guryaha dukaamada ha laga soo baxa dadka ha loo soo gurmado intaasaanu kusoo gogeynaya wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu gebagabadii iyo mayba meelaasoy ka hadalay agaasimaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiwahaab siraaji sheekh maybana isu sheegay ininka wasaarad ahaan iyo ungurmada doonan qoysaska ka dhibaatay dhammaan kaamamka ka yaalan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wallahi inta runtii meelan dhibaato badan ka aragnay ee dhibaatadiiyo dhibaato laha kooga kormee waa lankii kooyo karsakora ee runtii maaniibangeeka saddex booyo biye yaha siini hata ilaahay idin sheegay haddii ilaahay idaman wal alla wal ilaahay karankaana eh awooda tiitane koonfur ka koonfur galbeed haan inuunan dhiibano falaana bariyeyto insha allahu tacaala marka dadka ee kanool gobolka baay misna ee koonfur galbeed dhammaantio misna jaalido eh maynka baagana in gargaar deg- aan degdeg een baahan yihiin ummatun oo eedan tabaalaysan beelashoo abaarsadeen ee, runtii holajo dhammaadeen geelka lan alalanki wal haysada hahaadoy dawli mise hahaadoy injiyow mise hahaadoy lan ganacsatee maynka baagana in gargaar degdeg ee la diiraan wabilaahi towfiiq maamul goboleedyada ku jiran dalka soomaaliya wayba warmurtiyeedka kubahi shirkii madar la wada tashiga qaran oo haka dhammaadii muqdisho la ka kordhiyay saddex xubnood oo ee aqalka sara wayba muuqateen timar kale tredandhiyow oo waqtan lahayn iyo kakoyti xiliga doorasho madaxtinimo ee dalka soomaali kuriyeed markii kulug magaalada muqdisho aan ku dareeri madarla wadatashi qaran warmurtiyeedkii hakubahi laga sheegay intii gembere dheeraade laga kordhiyay xubno manka kora taasoo diirasa dumcisiyeed gember waybana maamul goboleedyo kasta lanka kordhiyay mansada xubnood oon dhikanta wadarta guud ee gambero manka kora toddobaatan lama xubnood meelo markii horanayo haayeen qonto iyo lama gamber madardho hogaamiyaalka qaranya kulug magaalada muqdisho aan ku dareeray muddo sagaal maalmood ee waybayo qaybo shalduwan ee bulshada soomaaliyeed ku sugayana go-aanada rasmiga ee ku bahan lahay madar la wada tashi qaran kaasoo ka eedan waqtiyeynta doorashada madaxtinimo dalka oo ilaa iyo hadda meelnaanku ku qoranayna war murtiyeedkata walyaabo saas oo kale madarlayo go-aanku direen waana laku sugay wayba kumid ee tumci kow gambar oo hore natiijada iyo wayba hoos aan ka dhigeena go-aanka guddiga xalinta taasoo sheentay inti beelo caalamka iyo faragelin ka sameeyaan muranka ku teegan gambaroogasa madaxda madarla iyo arrintaas ka dhammaayeen si lamid ah sidii hore aan go-aamiyeen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka haaba haato arrintanka cusub iyo inti madarla yeesheenta intii xubno gebi ahaanba lagu saara tartanka doorashooyinka ee uuse ku mid ay wasiirka dhalinyarada dowladda federaalk soomaali anti uuse xuquuq siyaasadeed iyo in layen anti markaleed iyo tartamo koraan waana la doorada kora aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku faalowda siyaasada dalka iyo qaarsho qabaan anti tallaabadan yeeta to-eel dheer kasii ridahayta rajada ee inti waqtiga dhow iyo dhiyaasa doorashada madaxtinimo ee soomaaliya sida aqoon-yahanada kale ee qaarshana iyo qabaan anti reedan dhiyowkiya kakoyti doorashada yeeta arrin fayla siduuse qaba maxamed aadan tagsi oo ee siyaasi kanool magaalada baydhaba islamarkaadna ku faaloodow arrimo siyaasadda iyo weyba uuse ku hadalay arrintan reedan dhiyowka waxaa la yidhi waa markii saddexaad ee madasha wadatashiga ee wax mataqaana ay soo saaraan in- inay dib u dhacday doorashadii Ee, horta markaanu dib aan u eegno dib u dhac markaynu fiirino horta shay waxaa la yidhi mar allaal markuu dib u dhaco faa'iido mooyaan horta khasaare kama imaanayso ee tan labaad shayga markii lagu degdego waxaad moodaayey in hadhowdii ama shalaay ama dhibaato kale inay ka timaado marka anigu waxaan u arkaa horta arin ra- shakhsi ahaanteyda ee waxaan anigoo ku hadlaaya ee magaceyga iyo magaca dhalinyarada ee maarkin ee koonfur galbeed anigoo ku hadlaaya run ahaantii doorashadii haddii ay dib u dhacday waxaanu dhihi karaa waa wax mataqaanayo waa wax maarka laga fiirsanayo shayga haddii laga fiirsanayana faa'iido iyo mirodhal iyo wax mataqaana wax ay dadka ay ku qanacsiin unbaa kasoo baxayso u soo hadalshay sii wadada iyo dhina kaleed weyba uuse ku hadalay kordhiyow ku xubno mangakora ee lankordhi maamul goboleedyada ku jaran dalka waana laka go-aamay shirkii madallo wadatashi qaran ee muqdisho laga qowbadee ee waxaa tiri siddeed iyo toban qof ah oo ma aqalka sare ayaa lagu soo kordhiyey ee horta waxaa la yidhaahdaa shay haddii lasoo kordhiyo faa'iido min horta khasaaro maahan haddii lasoo kordhin waa faa'iido shayga intuu yaraan lahaa biniaadamku wuxuu jecel yahay wax yari wax badan midkeed midkeed dooran haddii la dhihi lahaa wuxuu aad u dooran lahaa midka wax badan buu dooran lahaa ee markan haddii lasoo kordhiyey anu kolley waxay la tahay shakhs ahaantayda waa fikrad iyo wax mataqaana dadaal iyo aqoon ayaa usoo kordhay ummadda soomaaliya meel walba ay joogaan ayaan leeyahay siddeed iyo toban qas lasoo kordhiyeyna faa'iido mooyna khasaare ma keeni doonaan kul anoo dhinac wanaagsan anigu wax ka fiirinayo waxaan leeyahay fikrad hal qof iyo laba qof mar walbo waxaa fikrad wanaagsanaanaya labada qof ayaa ka fikrad wanaagsan hadba qofka intuu kaa intuu kaa uu kaa tiri badan yahay uu kaa fikrad fiican yahay marka waxaan leeyahay hadday dadka ay bataan ilaah inoo soo kordhi aqoon-yahankii inoo soo kordhi kul waxaanu leenahay waa gulsoon bulshada soomaaliyeed iyo weyba subiin anka dhaga teegahayana meeliya ka dambeeyi doonta isjijiidkan lakahaaya doorashada iyo ona biliila kaballamay intiya dhiida doorashada madaweynenimo ee soomaaliya iyo guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiis iyo weyba yeeta hadda ta ku hersan keliya afar maalmooda bilowgii dhowaan nawanka dagaalamayay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo weyba geedka hediisa laka dhexdhexaadiyaayay ku dhiiday magaalada beledweyne iyoona laakusaari qodobo dhowre faahfaahinta warkan maxamed bashiir cabdulaahi iyo ninhaya magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shir lagu heshiisinayay beelo dhowaan ku dagaalamay galbeedka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka ciidamada midooda africa saraakiil ka socotay gaar ahaan kuwa jabuuti ee ku sugan magaalada beledweyne ugu horreyntii waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan waxaana ay sheegeen
salaamtigoodu haddaan warbixin yar bixiyo bishii dhamaatay koob iyo labaatankeedii niman walaalo ah oo wada dhasho oo isku degmo ah degmada dalweynena ka jo- degan galbeedka ayaa isku dhacay reer hiiraan isku mafiisanna waa soo baxeen inay walaalahood kala celi- celiyaan markaan u tagnay oo kii xabadda sida iyo kii odagaa dalka laga raacaan isku raacno wax dhiboon kala kulamin male heshiisku waa wada qaatay kii meel ku jiro maraxayku waa ka bixina waa laga yeelay odaga inta joogo dakliga bixinay oo na raacay wiisii waa soo kaxaysa dhalinyada iyo islaamnimada iyo dirisnimada iyo reerhiinaanimada ay urteen maalinkaan arkaynoo kow iyo labaatankaa iyo saacaddan inta laga bilaabo haddii al idmo ilaaha maxaa iskale dhimasho ma dhicin dhaawac ma dhicin
ogaas xasan ogaas khaliif ogaas roorable oo ka mid ahaa dadkii ka hadlay ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay waxaan idiin sheegaa dhibaatadu kama timaado baadiya laakiin beledkay ka baxdaa waadna ogtihiin aqayaab culumo dhallinyaro dhibaatada yaa sameeya waa dhibaatadu beledkaa laga sameeyaa baadiyahay aaddaa baadiyahay ku faafa waxbaa la halayn dadku aadan iyo xaawo berigii lahay waa la isdilay waana la isdila laakiin maxaa loo baahan yahay wa waxaa loo baahan yahay dhibaata markay timaado in dhibaatadii la dhaqo si wanaagsan lagu dhaqo waxaa jira niman magaalada jooga markii la rabo marka la isku diro labada qabiil hal qabiil keliya lama lagama shaqaysiin gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa gebagabadii ayaa waxa uu sheegay
heshiiskaan aan qayb ka ahayn horta waxaan rabaa inaan idiin fartigo sababta nimanka aragayga fadhiyaa way u soo fadhiisteen meesha inaan idiin fartigaan rabaa nimankan dhulka waa dawla laxjeclabadiina laana meeshooda qulintay xaq bay leeyihiin halkaaka oo nabadgelyada raacidii ka abuurta inay hoorta soo jibiyaan xaq bay leeyihiin annaguna waa u fasaxayna waana waana waana ka codsanayna waana ku amrayna w ka maamul ahaan in ciddii nabadgelyada ka hor imaanaysa rug iyo qoor la qabto lagana hortago amar buuxay u qabaan waana ka codsanayna w
maaha markii ugu horreysay kulan lagu hadlayo xalu helada dagaalada ku soo laabtay gobolka hiiraan ay ka dhacaan magaalada beledweyne bashiir cabdulla cismaan wartan reer beledweyne magaalada baydhabo waybaa weli ku dareera dayactir reedlanka dayactirhay jidadka magaalada baydhaba wasaare suleymaan mukhtaar iyo faahfaahinta warkanin hayta
magaalada baydhabo ee xarunta kumeel deerka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo wayba ku dareeran mashaariic laka dayactirahay wadooyinka ka yaalan magaalada baydhabo oo iyo wadan ganacsatada magaalada baydhabo iyo hay-adda b b g iyo kambaniga ifkinbay mul ku tirsan ifkinbay iyo wayba ku hadaleen meeliyo walan marahayaan dayactirkaiyo kuwadaan jidadka magaalada baydhabo gaar ahaan wadada iyo halbooladan ee guda magaalada baydhabo oy hadda dayactirsha ku dareera guda magaalada baydhabo soona ku hadalay olyaawag iyo gob sooleen intiyo jidkun iyo wadaan iyo qabadiyo kulukulmeyn shacabka ku nool guda magaalada baydhabo soona arrimoogaas ku hadalo wayba use eray bismillahi raxmaani raxiim marka wayaha jidka shaqadiis iyada anfaylata howliis dareerta kulley meel laha ku bilaawayay oo lagu baxsi taalada laha ku bilaaway haddana way marahayee wali dhammaada oo hadda qayb hadhamaha tii qayb kalena iska jara way marahaya haddana garaashkii ikuu hataa moodi sa-ana jeela marka howliis iyada anfaylata wal hadda carqalada hoo nihaay male dareer shaqa jidka way ku koobayaha qayb oo dayactir eh qayb oo kabid eh qayb oo niyo eh oo cusub intaba an iska jaray saddexdaas maadi ku koobaya meelilaha ku bilaabay waa qayb oo markii horeba jid oo lix mitir ee suubsanaayo jiray marka inay afar mitir lakakabo jidkaas ahayta afartii mitirka wax ka kabi qayb cusuba hadda bilaabnay oo haddana oo yaana ilaa iyo hadiiri doonto reedo meelila eraay qaybtaas qayb niyo ewo yaana sidaya lakawada doonaya oo haddana yaa siyeed mitir eta maadaama kaas markii hore lix mitir usahay kabshayn afarnagditays usuna saasaan dareerta waa saddexdaas qayba ku koobanya yoolilaha kabi saas oo kale usoo hadeershay wadiya way baaqandaray bulshada ku nool magaalada baydhabo intio garabka siiyaan mashaariicdan laka dhisahay wadada madada halbowladan ee guda magaalada baydhabo dhibaato way haddad korta update garana fadaayan yoba wala fahmayan marka ini oo suxun un dareeran laku dhaadhici ini safayl un dareeran hoba ogaadan dadka biniaadan waayo walaa walaayfayl argaan dareemayan fiiska saddexaad haddii ilaahay ero oo una dulqaadka haddii una muujahina muujin may rajayna ini qalab kun bada ibuna helna dadkana mayka wacyi geliyana ama an sheeganaya ona fiiri ku qaadayna wal kasta laka kaha ini lasuu bii koro laka baraarujiye dadka una leynann firin hataa dadkala baraarujin lahan suubiisa walan qobsada koran leera wal kastan haddii laka talada inay qobsoomo koraan ma amarkiin ka horeeytay oo mashaariic sida oo kale ee laka fuliyo guddooyinka ka taalan magaalada baydhabo ee xarunta ku meeldeerka maamulka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamul goboleedka puntland cabdifataax xaaji aadan gese kulalun ku hadalay dilkii shalay magaalada boosaaso lankugu jeydsaday xeerdhaaligii maxkamadda ciidamada qalabkooda ee maamulka puntland gudoomiyaha sheegay intii hoteelada ka yaalan magaalada boosaaso iyo dayacen ammaanka mas-uuliyiinta ku tirsan maamulka puntland maadaama badansho laka dilay meel ku dheerayna hoteelada waybaa usu sheegay intii qayb ku eyen ammaan darada ku jaran magaalada boosaaso saasoo kale bau sheegay inti subwiinlan adkayow ammaanka magaalada boosaaso waanayo gacanku waanayo gacantaa ka dhika doonaan kooxoy hubaysanaayeen ee dilka ku jeysadeen boosaaso waxaan u sheegaynaa meesha waxaa kasii horjeedaa toban tallaabay u jirtaa liga booliiskii u jirtaa xaggana qaybtaa u jirtaa xaggana baalka u jirtaa inaanaa ka yeeleen ciidan dambe meel ay joogaaneen in mas-uula intii lagu dilo ay ciidam ay joogaaneen ama kuwa hoteelka hoteelada ay joogaaneen ama kuwa dawladda ay joogaaneen ciidamada jooga oo abtoodan dadka lagu dilo ama shacab ha ahaadeen ama mas-uuliyin ha ahaadeen laftigooda aan maxkamad saareen haddii ay shaqa gudasho la-aan waajib gudasho la-aan ciidan weeye qofka haddii artiisa lagu dilo ninka askariga ah wuxuu askari u yahay inuu qabto fal dhaca inuu qabto ka dabatagga kiiska iyo ka hortagga kiiska maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weybayo ku hadaleena marxalado weyn ayoo ka shaqeeyaan waryaalka ka howlgalayaan koonfur galbeeda wasiirka wasaaradda warfaafinta ee wacyigelinta dadweynaga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi maxamed iyo weyba usugu hadalay marxaladayo ka shaqeeyaan waryaalka ka howlgalayaan koonfur galbeed gaar ahaan magaalada dambaydaba wasiirkii weybous sheegay anti waryaalka koonfur galbeed iyo kudubanyen haan kale ee ka howlgalow muqdisho iyo gobolada kale ee soomaaliya waryaasha soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan ognahay inay ku shaqeeyaan duruufo aada u qallafsan oo xitaa duruuf keliya aan ahayn in naftooda xataa loo bareero iyagoo gudbinaya wararka ummadda soomaaliyeed waxtarka u leh iyo waxyaabaha dahan ee qarsoon oo aysan bulshada arkaynin iyagoo shaqooyinkaas ku guda jiro waxaan ognahay in qaarkoodna xubnahoodii ku waayeen qaarna ay aakhira ugu hayaameen intii dhimata allah u naxariisto inta ku dhaawacantanna waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ku bogsiiyo waxaa geesinimo mudan marka iyagoo dhibaatooyinka intaa le ee ku jira inay dulqaataan oo ay samraan oo ay gartaan dalkan in haddii qof iyo laba laga dilaayay kuwo kale ay soo baxayaan taasi laftirkeedu waa geesinimo ay ka mid yihiin ciidamada difaaca qaranka soomaaliyeed oo ugu jira xuduudaha dalka iyo gudaha dalka cadowga ka difaacaya ay la mid yihiin wariyaashu iyaguna inay qayb ka yihiin difaaca dalkooda waxaan ognahay marka in wariyaasheenna koonfur galbeed soomaaliya aysan helin sida wariyaasha kale ee soomaaliyeed ama dowlad goboleedyadii kale ee ka unkay ka unkamay dhiiga soomaaliya ay heleen aysan helin aana rajaynayno ilaahay idinka innaguna inaan gaarsiino marka wasaarad ahaan meel allaaliya meeshii ay ka heli karaan aqoon isweydaarsi iyo aqoonta xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta koonfur galbeed iyo weybakalo waryaalka koonfur galbeed ka booriyey antiyo guudan waajibaadka saaran oo antiyo ay shaqeeyaan bulshadiio waxaan ognahay waajibaad baa saaran wariyaasha iyaga laftooda inay iyaguna gartaan waajibaadka saaran ee uu sharciga tilmaamaya annaguna aan garanno waajibka inaga saaran dowlad ahaan inaan sugno amnigooda iyo inaan u raadinno nolol midda ay maanta haystaan ka wanaagsan hadday tahay aqoontooda iyo noloshooda intaba waryuhu sidii horeba loo sheegay waa toorrey laba afla ah haddii dhinaca wanaagsan loo adeegsadaana dalkan qarannimadiisa iyo dowladnimadiisa wax weyn bay kusoo kordhin karaan haddii dabcan dee dhinaca khaldan loo kor loo isticmaalana waxay noqonayaan kuwo dib u dhac ku keeni kara horumarka iyo dowladnimada ummadda soomaaliyeed farxad bay anigana ii tahay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya dabcan iyadoo la kaashanaysa wasaaradda federaalka ee dowladda federaalka soomaaliyeed ee warfaafinta iyo hay-adaha kale ee caawiya saxaafadda soomaaliya intuba waxaan diyaar u nahay in dadaalkeenna aan sii labalaabno wariyaasheennana aan gaarsiino ilaahay halka ay hiigsanayaan wariyaasha kale soomaaliyeed iyo kuwa caalamkaba inaan u raadin tababar ka baxsan gudaha dalka oo dibadaha ay ku aadayaan inagoo la kaashanayna hay-adaha dabcan inaga caawiya sida dalbile iyo s s i hadalkan iyo weyba wasiirka warfaafinta koonfur galbeed xasan cabdi maxamed weyba uuse ka jeediyey xaflad seminaarlanka hiraaye labaati shan weri oo ka howlgalayaan idaacado ka yaala magaalada baydhaba haana soyo baradayeen dhisowka awoodiyo oo ku dheeday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya dhinac kalena ururka suxufiyiinta qaaradda africa faj eena ururkan kuweyn qaaradda ayaa sabuutan aqoonsatay hogaanka cusub ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasoja war murtiyada kubahay ururka faja weyba uu sameeyey lagugu saaray cumar faaruuq cusmaan oo sheegaday ama uuse sheegada jari hogaanka ururkan tuusaye horeyna lagugu saari dhowr urur oo ku jireen qaaradda africa ururka faj wayba qoraalkii shirshee inka dambeeyay ee dhowaan kudhii magaalada abija iyo ka caddeeyaan antiyo sabuutan aqoonsadeen hogaanka cusub ee nasoj landooradi gaar ahaan xogayaga guud maxamed ibraahim macalimowa ururkan iyo bilimeey ee sanadkan weybaa laka dooraday ama doorashadiioo ku dhiday magaalada muqdisho weyban iyo ku qeyb galeena suxufiyiin kushal dareereen gobolada dalka soomaali waana laka dooradi hogaanka cusub ee nasoj kureed markii hogaankii hora waqtishay dhammaadeen anka yaraanta muun qof oon iska jaran askar ii shacab iyo xalay ka dhammadeen iska horimaad ciidamada ku wada tirsan dowladda soomaali ka dhex maray agagaarka deegaanka xawaadley ee duleedka magaalada ee duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe sida warbaahintan sheegeen dadka deegaanka weybisaasoo kale iska horimaadkaas ka dhaawacmay tumi kow qof oo aan iska jaran askartii dagaalka dhex maray idad shacbe dhinac kale askari ku tirsan ciidanka canshuuro ee dowladda hoose ee muqdishoiyo lama qof oo shacaba ka dile geeka suuqa degmada wadajira askarigan yeesaasoo kala dhaaway qof kale ka hor antiuse goobtan ku basan sida warbaahintan sheegeen dadka objagaal hayeen ciidanka booliiska iyo karaatroogan askarigii dilka jeysaday sidii oo sheegeen saraakiilla booliiska meel warkaasi uu kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ka dambeyntiina guddoomiyagii hore ee bangiga england ayay sheegeen inta u k iyo iska kalsoonaadi korta markiya koyta arrinta kubahowka midooda yuruba wayba sheegay intio jarang fursado rasmi haddii la kubaha midooda yurub islamarkaana reed habeeyowla ka sameeyay dhaqaalo waana la abuuray heliisyo cusub oo dhinaga ganacsiga eh wayba sigaaran sheegay inti miilo iyo isbedel ku fayla kusheeni korta iyo kumidata too qaabeyn laka sameeyow hanaanka beero i inti u k iyo ku hagaajisata alaaqaadka jamhuuriyadda ireland warkii isinkula dareertan dhugunsidyaal hamiinimada idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege warkan anashuur ismaaciil axmed yaasin saarta islamarkaada inta siinkula dareer siyaasi saalaye farsameeyay dhugunsidyaal anti warkan kaalamid ireedan ku kulmaan haddii laay waraalo ku nagaday basiinku tabaane sidaas iyo nabaday